نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiin waxaan soo gaarnay baabka lixdan iyo sideedeeye baabun fi lwaraci wa tarki shubahaat halkaas ayaan soo gaarnay xadiidka labaadan ka bilaabayna wa can anas waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama wajada wuxuu helay tamratan hal xaboo timir ah rasuulka hal xaboo timir ayuu helay fi ariiqi waddaduu ka helay waddada dhexdeeda ayuu hal xaboo timira ka helay faqaala nabigu wuxuu yidhi lowlaa annii aniga akhaafu mid ka cabsanaya haddaanan ahaa lahayn an takuuna inay timirtaasu ka mid noqoto min asadaqati sadaqo la akaltuha waa cuni lahaa hal xabo timiruu jidka ka helay nabiga sal allahu calayh wasalam markaasuu wuxuu waxaan ka cabsaa inay sadaqo tahay haddaan ogahay inaysan sadaqo ahayn waa cuni lahaa laakiin sadaqadii la aruuraya inay ka dhacdaan ka cabsan sidaas darteed sadaqaduna nabiga xaaraanay ka taha sadaqa waxaa la yidhahdaa wixii loo bixiyo waxa weeyaan hawaab maxdi ah iyadoo la raadinayo qofku marka shayga uu u bixinayo hawaab maxdiya ajar aad ilaahay uga hesha bis haddii ikraam loo bixiyo waxaa la yidhahda hadiya hadiya marka halkaas laba xugun ayaa laga qaataa xugunka koobaad waxay tahay waracnimada in lagu dadaalo waa baabkii aan ku dhex jirnay oo waxa haddii shubhaba kaa gasho oo shaki yaru kaa galo waxa wey inaad ka fogaato oo diintaada aad ilaashato faman ittaqa shubahaat faqad istabara'a lidiinihi wa cirdi marka inaad diintaada iyo cirdigaaguba si ay kuugu dhowrsanaadaan haddii shubha yar iyo shaki yaru kaa galo inaad xagga ka marto nabiga sal allahu calay wasalam wuxuu yidhi sake inay taan ka cabsanaan saas ugati waa sidaas masalada labaadoo laga qaadanna waxay tahay shayga yarkaa oo qofka markuu ka lumo uusan qofku raadayn haddaad hesho iska isticmaali kartaa xabad rooti aad meel dariiqa ka hesho waa iska cuni ama xabad moosa ama qalin yarkaahoo waxa weyaan kunka shil iyo labada kun joog shayga nuucaasoo xaqiirka ah oo qofkii qofkuu ka lumayba dib u raadin maada waxaaba dhacda inuusan dib raadka ugu laaban hadduu waayo kaasoo kale lama raad lama baafiyo maaha inaad baafiyo tiraa war qalin yuu ka lumay war xabad rootiya maanta yuu dariiqaas uga lumay maa ahayd dhahayd cumar ibnu khadaab waxaa la sheegaa mid inuu arkay oo xabad cinaba baafinaya cinabku waa xabad yar intaas leeg sabiibka asalkiisa wey hal xaboo sabiiba markaasuu le war xabad cinaba yuu ka lumay jeedalumtaqaatu la dhax ayna war naga tag wey maogtahay qofka noocaasa istuususay u badanta ee hadda qof waracnimadiisu tahay xabadkan sabiibka baafi wax la fahmi kara maa marka halkaas xukunkaasaa laga qaata oo ah in waxyaalaha xaqiirka ah oo qofku ka lumay uusan raadayn marka la helo horay inuu qofku ka milkinayo qofkii helay laba xugun weeye mutafaqun calayh wa can nawaas ibni samcaan waxaa la wariyay radia allaahu canhu can inabiy nabiguu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi albiru khayr oo dhanba xusnu lkhuluqi waa dabeecad wanaagga alkhayru albiru khayr oo dhanba waxaa la yidhahda kelmaddaasoo kale waa oo xasriga nuucaasa waa mubaalaqa weeye ku xeeldheeraansho lagu xeeldheeraanayo weeye waxa weeyaan khuluqa wanaagsan inuu waxa weeyaan mucdamka khayrka dhanba yahay waxay ka dhigan tahay alxaju carafa xajkoo dhanba waa carafo xajku axkaam badanuu leeyahy laakiin tiirka ugu weyn weeye carafa addiinu nasiixa oo kale ka dhigantah diintoo dhanba waa nasteexa inaad qofka daacad u noqoto muslimka diintuna waa weyn laakiin asal weeye diinka naseexa tiir u ah inaad ilaahay daacad u tahay nabiga daacad u tahay madaxweynaha muslimka ah imaamka muslimkaa daacad u tahay ummadoo dhan daacad u tahay xadiiska intaasuu ku fasiray nabiga sal allahu calah wasalam marka addiinu nasiixa uu yihi nabiga sal la diintoo dhanba waa nasteexa alxaju carafa marka tanna waa saasoo kale albiru xusnu lkhuluq khayr oo dhan waa dabiicad wanaagga qofka akhlaaqda wanaagsan oo dhaqanka wanaagsan kaas weeye diinkii oo dhammuba waana waxyaalaha aakhiro la miisaama waxa ugu cows ilaahay agtiisa dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan dabiicadda wanaagsan walimu dembi maa shay weeye xaaka ku wareega fii nafsika nafsadaada wa karihta aadna nacdo an yadalica inay kugu arkaan calayhi korkiisa annaasu dadka rawaahu muslim ayaa wariyey laba calaamay leedahay shayga oo waxa weeyaan dembiga ah nabiga laba calaamo u yeelay calaamadda koowaad waxa weye naftu inay ku dembi weydo dumaaniino naftu kuma hesho waxaan amay xalaal yihiin maysan xaraan ahayn amaysan bannaanayn amay bannaan yihiin dumaaniina naftu inay ku weydo naftu dumaaniino deganaansho iyo xasil inay ku weydo waa koow waa calaamad calaamadda labaad dadka wan wanaagsan dadka laga hadla marka leeyahay an yadali calayhi nnaas dadka uu nabigu wax ku miisaamaa waa dadka wan wanaagsan ee toosan inay kugu arkaan inaadan raalli ku ahayn ayagoo shaygu asalkiisa wax dadka laga qariyo uusan ahayn oo wax dadku ay arkaan ay caadadu tahay in haddana adoo samaynaa waxaan lagugu ogaada raalli kama ti marka taas labadaas calaamaa lagu yaqaana xaaraanta marka waa laba calaamoo waaweynoo qof kastaa gara karo naftaadu inay ku degi weydo oo naftu aysan mutma'inna ku ahayn oodan islahayn maasha allah kan waxa weya ilahay wax lagula kulmo waayo waa calaamo naftu hadday ku degi weydo oo tusaya xaaraannimo calaamada labaadna dadka wan wanaagsan dadka xunxun ayaga hadda khubasada kuwaysu miisaan sharciga kuma leh oo wanaag ah ee dadka fiican inay kugu arkaan inaadan raalli ku ahayn oo isleedahay dadku xumaanay kugu arkaan hadday kugu arkaan waxaa inaadan fiicnayn oodan diinkaagu fiicnayn labadaas calaamo haddaad aragto shaygaasu waa dembi ee ka carab saasuu nabigu yidhi sala allah alay wasalam walimu dembi maa shay weeye xaaka ku wareega fi nafsi nafsada wa karihta aad nacdo an yadalica inay kugu arkaan calayhi korkiisa annaasu dadka adna waxaa la rabaa qalbigaaga nabigu qalbiguu la hadla waa qalbi saliim ah qalbi jiraan maahan waswaaslow haddaad tahay waswaaskaaga shaygiio xalaal aad iska waswaasayda lama rabo taasuna miisaan maaha waxaa la rabaa qof aan waswaaslow ahayn oo caadi ah shaygii inuu dhibsado laakiin qofka waswaaslowga waa w daahirba ma noqonayo mararka gaba inuu daahir noqonayo ma aaminsanaba wax kasta waa ka shakin kaasna wax laguma miisaamo wuxuu idhi qaala nawowiy wuxuu idhi dheh xaaka bilxaa'i lmuhmalati alla akhriyey iyo walkaafi kaaf ey taradada wixii ku laalaabta way fiihi fi lqalbi qalbiga ama fiihi fi nafs wa can waabisata waxaa laga waraya ibni macdadin radia allaahu canhu qaala wuxuu idhi waabisa ataytu rasuulallaahi rasuulka ilaahi ayaanu imi sala allahu calayh wasalam faqaala rasuulku wuxuu yidhi ji'ta ma timid tas'alu xaala aad wax ka weydiinaydo can ilbiri kayrka adoo kayrka wax iga weydiinaya miyaa timid markuu yimid qultu waxaan idhi nacam haa faqaala wuxuu nabigu yidhi istafti fadwaka dalab qalbaka qalbigaaga qalbigaaga jawaab cilmiya bal ka raadi ka raadi fadwada albiru wanaagga iyo qayrka maa shay weeye idma'anad ay ku xasishay ilayhi xaggiisa annafsu nafsadda oo wadma'anna uu ku dego ku xasilo ilayhi xaggiisa alqalbu qalbiga waalimu dembi maa shay weeye xaaka ku wareega fi nafsi nafsadda wataradada ku noqnoqda fi sadri laabta wa in aftaaka naasu dadku haba kuu fadwoodeen wa aftawka haba kuu fadwoodeen xadiiun xasan weeye rawaahu axmed ayaa wariyey marka shayga xataa haddii bacd culamaa ku yidhahdaan war waa xalaal laakiin naftu ku degi weydo waa laga taga waa laiska daayo mar haddaan lagu lahayn waa waajib mar haddaan lagu lahayn waa shay haddaad ka tagto aad ku dembaabaydo mar haddaan lagu lahayn waa sunno ee lagu leeyahay waa mubaax waa iska bannaanyi oo ka tegiddiisa aan waxba ka imaahayn naftiina ku degi weyday xataa haddii lagu fadwado bacdi culamaa kuu fadwadaan waa laga taga wain aftaaka naas dadku haba kuu jawaabeen oo aftawka haba kuu fadwoodeen ee nafti hadday ku degidid ama lagu leeya waa waajib oo haddaad ka tagtaad ku dambaabeen waa may ama lagu leeya waa sunno oo haddaad ka tagto sunnaad ka tagtay waa may waa un mubaaxa waa kuu bannaan yahi waxba ha ka tegin soo maahan khalaas ka tag marba nafti hadday ku degi weyday rawaahu waxaa wariya axmed iyo wadaaramiyo fii musnadayhima labadooda musnaday ku wariyeen axmed ibn xambalna musnadkiisu ku wariyey daaramina musnaduu leeyu ku wariyey وعن ابي سروعه وحلق وري ابي سروعه بكسر سين يا لاقي المهمله الذي تري وعقبه ابن عامر عقبه ابن الحارث بن عقبه ابن الحارث رضي الله عنه انه عقبه تزوج وهو غورسدي ابنه غبر غبداسو لابي ايهاب اسنات ابن عزيز فاتته غبر او طلعي ابي ايهاب ابن ابن عزيز ايو غورسدي ابي سروعه فاتت امراه اسلانا اتمت فقالت وحيت اني انيغا قد ارضعت وانوجي عقبه عقبه هي والتي غبدا قد تزوج بها وجوسدي انيغا سروعه هي غبدا وجوسدي انا waxa weyn abi sirwaca ninka la uqba uqba ibn al-harith iyo gabadhu qaba ana isla nuujeed marka gabar iyo wiil naas isla nuugay waxa weeyaan isma guursan karaan la waa walaalahe waa walaalo فقال لها وحو كير عقبة فقال لها عقبة وحو كير عقبة بن حارث ما أعلم مأغي أنك أذيك أرضعتني إلى النوتري ولا أخبرتني إيمان أذن شيء ولما رواية كبير روح إليهن وحبا يصد دونة وليا حسيه مرقاسو يروحوا ما هي هذا أرض مرقاسي ترى أذيك يا قبل أذن نوتري دبا يا قبل أقبطة أنا إني نوتري لبدين دبا ساس كويس حتى تاسطوم اي كيري كتا مغتا اني ku xumay hay oo wuxu runahay hatta wa keeri kata marka waa yaabo ugu xir war waxaas aniga ma og iiman aadan sheegin hadda ko markaan horan isqabnay waliga iiman aadan sheegin arinta marka aad ay waxa weeyaan uu u yaa ula yaab فقال لها عقبة بن الحارث وكير ما أحلم موغي أنك أذيك أرضعتني إلى دنوشري ولا أخبرتني إيمان آدم شيء فركب وأصفري إلى رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مقالة المدينة حال رسولك كسوغي هاي نبيك أو مدينة جرى أي أصفر آدم فسأله النبي ويديني وحويا مكو كصفر مدينة أصفر وإنسى ودوينك قبل وشم بقوله كيلومتر انت انت خط سريعا لا سمين خط سريعا شعل وامسا افر بقول وفيري وخط سريعا متك مركه كورن افر بقول مساله واحده وي وصوبه صحابي قاس يا بالله عليكم فيري اه وين اذن كان ساعه حدا دور صباح سو كلا لا واحد عين اسك داشان لكن افر بقول او كيلومتر مركه ودلت خط سريعا لهوا ايو اون لارا غاري oon diyaarad la raacayn ee ninka ugu fiican uu hal korayo ama faras ninka kalena uu lugaynayo mas'ala waaxida hal mas'alo ayuu u safray intaas diinku sidaas u ah marka qof walba meel waa inuu ku xirtaa arrintaas waa inuu meel ku xirtaa marka nabigu uu safray sallallahu alayhi wasallam fasalahu wa waydi faqala rasulullah rasulka lahu alayhi sallallahu alayhi wasallam kayf kayfa sidee macna kayfa ijtimaacukum seed ku wada joogtaan wal haal qad qila la yiriba macna arintii adan ogaan soo warkaas lama sheegin khalaas ay wada joogidan ma ka war taas marka waracnimada ku tusayda shaygan baad shakli galiya xalaalnimadiisa inaad xagga ka marto inaad xagga ka marto shaygaanba mar haddii xalaalnimadiisa shaki la geliyey inaad meel ka marto dhinac ka marto kayfa sidee waqad qiila iyadooba warkaan la sheegoo la yidhi see u wada joogaydan kayfa ay kayfa ijtimaacukumaa seed u wada joogaydaan waqad qiila walxaal qad qiila la yidhiba ففارقها وفارقي عقبته ونكحت waxay guursatay zawjanin ninka saqayru asaga aan ahayn ninka la iska guursatay marka waracnimadu waa saas qofka inuu ka tago wax alla wixii ka shakiyo shakiba ka galo wixii uu ka shakiyo shakiba ka galo inuu ka tago waxa kale xadiidkan bacd culama ay ka qaataan oo imaam axmed uu ka mid yahay waxa weeye in ridaaca nuugmada ay ku sugnaanayda hal gabara marqaatigeed hal gabara oo gabadhu hadday tiri anaa nuujiyey ta timaado waa ku sugnaanaysaa sidaas ayuu waxa weye imaam axmed xadiiska ka qaata sidaas ayuu ka qaatay culimada kale waxay leeyihiin may waa ahwaq ahwaq way waa dadaal ma ahane ee waxa weeyaan hal gabar marqaati ma gasho laakiin xadiiska sidaas ayaa ka muuqata sidaas ayaa ka muuqata رواه البخاري حديث كوري قال انا وحوري ايهاب بكسر الها بكسر الهمزه يا لاقري وعزيز بفتح العين يا لقري وزاي مكررة زاي لسوء العلي وعن الحسن بن علي وعن الحسن بن علي وعلي رضي الله عنهما قال وحير حفظت وان حفظيي من رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحن كسوا حفظيي دع كتك ما يريبك وحي كشكي قليل بفتح الياء أو بضمها يريبك نواجفتها لكن وحا فصحصن إلى يريبك لبضوا وكوبا نانت حديثك in la yiraahdo yariibuka wixii shakilku geliye iyo in la yiraahdo yuriibuka bi fathi tahiya wa dammiha wal fathu afsah da'ka tagma yariibuka wixii shakilku geliye shaki wixii ku geliye oo xalaalnimadooda ka shakida ka tag ilaa ma shay ka aad la yuriibuka aan shakilku gelin ama la yariibuka oo isku macna labada lafdi isku isku dabdi weey rawaahu tirmidhi ayaa wari marka waxa ka shakido ka tag waxaan ku shakisnayn ku dhaqan رواه الترمذي وري وقال وحري حديث حسن وحديث حسن صحيح أو صحيح معناه معناه إذن وحاول أتركتك ما تشك فيه وحد كشكله وخذ قاضو ما شيء لا تشك فيه هذا كشكل وحاضا كشكل قاضو وكدغا وعن عائشة وحلو محايلة آقرة هذا مقصو بما مرتو إيو بغتي ومصير يبال كفير مقصو آقرة هذا ميشان شكلها دوقلو كفقو آقرة هذا كبغتي ومصير وعن عائشة وحي لقوله رضي الله عنها قالت وحي تري كان لأبي بكر وحي أسمنا رضي الله عنه غلام الضون الضون كو يخرج أسو صار له أبو بكر الخراج أجرده خراجك خراجك وحي لنا هذا الضون وإسكاليه يقفك وحليه انتاس إيكا مانتا وحي أتشقيره مثلا مانتا عداد لحدا كون شقيصته labaatan kun ii keen afartan aduu iska qaado isku dabel sayidkii iska lahaa yaale maalin kasta waajib waxaa ku ah intaas lagu qoro inuu keeno intii kalena asaga haysana addoonkaa haysana waa iskaga isticmaala waa ku nacfina mase laha sayidka iskale addoon xoola ma yeesho hadhow haddii la gedi tago oo xoolo badan uu arrintii ka tabco xoolo badanuu ka tabcay waana la geysa qof ale marka inaan ka gataan raba xoolahaas hadii aan lagu heshin oo uusan marka la gadaayo qofka adoonka sayidka u dhihin asaga xoolihiis hadaan midkaas lacagta bixin uusan in asaga xoolihiisa isku raba ee adoonkan ka gata lagu kala gado xoolihii sayidka la haray hayla qofkan wax mamilki karo waa naaqis marka kharaajka waa hantidaas lagu qoray yoomiya inuu keeno ama usbuuc ama bil lagu qoray kharaaj oo leeyri intaas keen inta kale adaal marka intiisaas kale iskaga nacfina haysana وكان أبو بكر وحوها رضي الله عنه يأكل مدعنا من خراجه أجردس وأضونك أكينه أي عنجري فجاء يوما مالين الليل بشيء واحد فأكل واعني أبو بكر فأكل واعني منه الشيء حقيسة أبو بكر أبو بكر وحوه كعنا فقال له القلام أضونك يا وحكوين مركو عني أبو بكر تدري ما أبتهي ما هذا jab muufaahunaah wuxuu cunay markaasuu yidhi moogtahay waxaan aad cuntay wuxuu ahaa ma taqaana waxaan aad cuntay wuxuu ahaa fa qaala abuu bakrin wuxuu yidhi wamaa huwa oo muxuu yah faqaala addoonkii wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa takahantu mid oo waxa weeyaan wax u sheegay liinsaanan insaan filjaahiliyati islaamka ka hor gaalnimadii aan wax sheeg ah aan iska dhigay maalin takahantu wax sheeg aan iskaga dhigay macnaha waa isku kallifay wax sheegnimada xataa aqoon uma lahayn suu sheegi doono takahantu midaan u kitaab gaableeyey liinsaanin insaanan u kitaab gaableeyey filjaahiliyati gaalnimadii dhexdeeda wamaa uxsinu mana wanaaji jirin alkahanata kitaab gaablownnimada oo nin aad u yaqaana maaha inuu xariif ku ah oo dadka jinniyaha la xiriira ama waxyaalaha calaamadaha adeegsada midna ma ahayn oo nin xariif ku ah oo wax yaqaan ma ahayn wamaa uxsinu mana wanaaji karin oo aad uma aqoon alkahanata kitaab gaablownnimada ilaa laakine annii aniga khadactu waan khiyaanay ninka ninkii marka waagaasaan wax u sheegay wixiiaa marka iska waafaqay malaha فلقيني منك يا إلى كلمي فأعطاني وإسيي لذلك كتاب جابلو لماذا استدتيد هذا مالك وإسي الذي مالك أكلت أدعنتي منه أسرح كمد marka waa xadiiska Bukhari Muslim xaaraan qad arawe kitaab gablo wuxuu qaataa wa xilwaanul kaahin uu nabiga khabiith qofka kitaab gablowga waxa uu qaataa oo wax sheega waa xaaraan xaaraan qofka wax sheega waxa uu qaataa waa xaaraan ha yaraadeen ha badnaadeen marka waxa aad cuntay waxaasay ahaayeen Abu Bakar waxaasay ahaayeen waxa aad cuntay sidaas uu yiri فاعطاني واسي لذلك كتاب قبلو نمداس وحو هذا مال كان الذي مالك اكلت هذا انت من وحكمده فادخل ابو بكر ابو بكر واجلي يده غعنتيس افك جلي فادخل واجلي ابو بكر يده غعنتيس فقاء وام تجي فقاء وام تغيد كل شيء واه قاعي فقاء واه قاعي كل شيء شيء كستا شيء كاسو في بطن علوشيس كجري wax kasta oo calooshiisa ku jiray banaanku soo dhigay wax kasta oo banaanku calooshiisa ku jiray banaanku soo dhigay rawaahu bukhari wari وانا لو ويدي صوت يسكون قاعي مركز يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبات بالحرام فالنار اولى به nabiga maqlay oo la hilib kasto xaraan ku soo dhasha naara leh inna hilib iiga soo dhasha xaraanan ka cabsan marka taas waxay ku dareensiinayda asagoon ogeyn uu cuno fiiri asagoon ogeyn marka waa waracnimo arintaas ma ahan asaga inuu waajib gudanayo oo waxa weyn wixii calooshii galay inuu qofku isuun qaaciya hadda waajib ku daliil looma hayo gooni laakiin waa maxay waa dadaal dadaal halkaas gaarsiiyey ka waran qofka soo hun qaaciya oo bannaanka iska dhigay asagoo og ma cuni lahaa maya marka waracnimo saasaa la yidhahdaa dhowrsanaansho iyo is-ilaalin رواه البخاري وقال وحور قال النووي رحمه الله الخراج خراجك شيء وشيء شيء قاسو يجعله سيده سيدك ويلايو على عبد أدونكيس كوكيسا شيء قاسو يؤديه أدونك وقدنيو إلى سيد سيدك كل يوم مالين كستا مالين كستا سيدك وقدن أصين انتاس سيدك كو قدر مالين كي قدر وباقي كسبه أدونك شقدي سوحي كسوهرة وباقي كسبه أضونك كسبك سوحي كسوهرة يكون هو سبنانا للعبد أضونك أضونك قادنا وحي كلاو سوهرة وحي كلاو سوهرة أضونك اسك قادنا وعن نافع وحا لغا وري مولى ابن عمر ويه وتابعي جليل ان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان وقوها فرض مد قدري فرض بمعنى قدر وقو قدري للمهاجرين المهاجرين الاولين ايه هريي بدكي هره ee magaalada Madiina Ilaahay dartiis uga soo jirooday maka soo aaday 4000 4000 mushaarka oo dawladaha jagooyina lagu kala bixiyo wad aragta askarta waxa weeyaan generalka midkan gaashan la sara midkan oo kabtanka midkan isbartoora midkan alfla miisaan oo waxa waxa lagu kala qaataa labada dable laftigooda isku mushaar maahan midka isyaanada waxa weey waxa uu ka sii dheer kan kale marka saxaabada waxa wax lagu kala hormarina waa maxay المهاجرون الأولون والأنصار درجات واساس عبادات الوكل هبري ساس عمر كو قدريجي marka almuhaajiruun alawwaluun muhaajiriintii ugu horeeyay ilaahay diintiisa uga soo hijrooday magaalada maka ayuu mushaar u qoray afar kun oo dirham u qoray halkaa laga bixina mushaarkaas ma taqa dhaqaalaas ka soo xaroona waa fay iyo qaniim fayguu ka soo xaroona faygaas kaliya oo marka waxa weeyaan gaalada iska carata hantidooda lala wareego iyo waxa weeyaan khumuska oo qaniimada laga qaado nisbada yarta oo shan markii loo qaybiyo halka nisbo alla iyo rasuul leeyihiin waxa weeye marka la isku daraa meel la dhiga la arkay ka war sakadiin hadda waa la soo aruurin iyo sakadii markaas afar kun oo dirham u qoray raggii muhaajiriinta ka war marka afar kun oo dirham ayuu u qoray arbacata aalaaf afar kun oo dirham u qoray wa farada wuxuu u qadaray libnihi wiilkiisii alaaata aalaaf saddex kun iyo wa khamsimiatin shan boqol saddex kun iyo shan boqol ayuu u qoray wiilkiisii cabdullahi bin cumar aha wuxuuna ka mid yahay min almuhaajiriin alawaliinu ka mid yahay wiilkiisiina waayi markaasuu shan boqol ka jaray wiilkiisii ka warrama faqiila lahu waa lagala hadlay arrintaas faqiila lahu cumar waxaa lagu yidhi huwa wiilkan cabdulaahi ah min almuhaajiriina muhaajiriintuu ka mid yahay falima shay dartiis muxuu yahay naqastow aad uga nuqsaamida mushaarkiisa waa wiilkiisii ka warran maanta boqor sidaas ma la heli karaa boqor la leeyahay wiilkaaga maxaad maxaad uga nuqsaamayda maa dadka la siintid wiilkaaga waa baktiyey adduunka ma laga soo hela ma laga yaabo maanta in laga soo helo waxa weeye wiilkiisii uu dadkii kale ka hoos mariyay xagga dhaqaalaha markaas lagala hadlaalay wiilkan waxa weyn wax aduu jeebkaaga maahan dadkan xaquuq ay u siman yihiin weeye waxaad wiilkan xaqiisa u siila adag oo uga nuqsaamida shantan boqol fiiriya marka wuxuu is yidhi shantaas boqol xalaal uma aha meesha uu ka fiiriye waa meel daqiiq ah dad fiirido bal fiiri faqaala wuxuu yidhi innamaa wax kale maahan haajara waxaa la hijrooday bihi wiilkan abuu abawaahu labadiisa waali aabbihiis iyo anigii hooyadiis aa soo wadnay oo ilaa saqiiru ahaa marka la hijroonaayo ma qaangaarin saqiiru ah laakiin muslimu ahaa labadiisa waalid ayaa la soo hijrooday wuxuu ku yidhi yaquulu wuxuu leeyahay cumar ibnu lkhadaab huwa wiilkaanu kaman huwa wiilkaan laysa wiilkaanu dheh laysa wiilkaanu huwa wiilku kaman qof la mid ma ahan haajara hijrooda binafsi nafsadiisa kuwaan aan u qoray afarta kun ayagaa markaas qaangaar ahayoo naftooda soo hijrooday wiilkaanna aabbihiis iyo hooyadiisaa soo waday marka waxaan isleeyahay haddii loola ekeeyo amuusan xaq u lahayn oo wiilka meeshaas qalad uga yimaada marka waa waracnimo waracnimo wey yaquulu wuxuu leeyahay cumar oo hadalkiisa macnihiisu waxa weeye laysa huwa wiilku kaman qof la mid maahan haajara hijradu binafsi nafsadiisa rawahu lbukhaariya wariye wa can caiyata waxaa laga reer ibni curwa asacdi aلصaxaabiyi saxaabiga ahaa radia اllahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal اllahu calيh wasalam rasuulka allaa yidhi laa yabluqu ma gaaro alcabdu addoonku an yakuuna inuu ka mid noqdo min almuttaqiina dadka alla ka baqa xataa yadaca ilaa uu ka tago maa shay laa ba'sa bih aan dhib lahayn xadaran liajli xadarin digtoonaansho uu ka digtoon yahay daraaddeed limaa shay bihi shaygaas ba'sun dhib uu ku sugan yahay rawaahu tirmidiya weriye wa qaala wuxuuna yidhi xadiiun xasanu waa xadiis xasan ah xadiidkan wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sal اlahu alيه waslm addoonku ma gaarayo mutaqiinta darajadeeda laa yabluqu اlcabdu addoonku gaari maa an yakuuna inuu ka mid noqdo min almuttaqiina mutaqiinta xataa yadaca intuu ka tegayo maa shay laa ba'sa bihi aan dhib lahayn wax aan xaaraanahayn ilaa uu ka tago mutaqiinta gaari maa muxuu uga tegaa xadaran digtooni uu ka digtoon yahay limaa shay bihi ba'sun dhib ku sugan yahy wuxuu isleeyahy waxaan amaa dhibkaaga yima oo hadduusan asagu dhib lahayn amuu ku gaarsiiya how wasiilo kuugu noqdaa wax xaaraan shaygan asaga hadduusan dhib lahayn amuu wasiilo u noqdo how ku gaarsiiya waxaan xalaal ahayn saasuu isleeyahy rawaahu tirmidia wari waqaala wuxuu hi xadiiun xasan waa xadiis xasana xasana maaha waa daciifo sanadkiisa waxaa ku jira cabdulaahi ibnu yaziid adimashqi oo daciifa cabdulaahi ibnu yaziid adimashqi ayaa ku jira daciifu jaamicu saqiir ayuu ku daciifiyey sheekh naasuddiin albanina marka cabdulahi ibn yasiid adimashqi ayaa ku jira baabun haadaakanu baabun waa baab fi istixbaabi alcuslati fogaanshaha sunnaynta la sunneeyuu baab yahay cinda fasaadi ilzamaan waqtigu markuu fasahaado aw ilkhawfi ama marka laga cabsado min fitnatin fitno fitnadaasoo fi diini diinta dhexdeeda ahaatay iyo wa wuquucin ku dhicitaan fii xaraamin xaaraan lagu dhaco iyo wa shubahaatin shubhooyin in lagu dhaco iyo wa naxwiha wixii la mid ah baabkan wuxuu ka hadlayaa waktigu waa labo wakti amnigu sugan yahay muslimiintu amiir iyo dowlad leeyihiin fitnadu aysan jirin waktigaas waxaa fiican dadka inuu ku dhex jiro qofka oo waxa weeyaan dadka dhexdooda uu joogo oo uu kooda dhibaataysan gacan qabto oo waxa weeyaan majaalista qayrka ka qayb galo oo sidaasaa fiican oo u soo dhowaado magaalada waktina waa waktiga fitanta waktiga fitanta waxaa u fiican qofka inuu inta guuro oo duurka dego uu waxa weeyaan diintiisu ay u badbaado oo uu ka badbaado fitnadaasi hirka ah oo uusan waxba ku darsan wakhtiga fitanta oo uu u cabsanayo diinteedu inay kaa fidnowdaan amase shubhooyinka badan fitnadu waa labo mar waxa way muslimiintii isdilayo fitantu waa nuucaas waxaa isleedaha ama inta caadif ku qaado aad koox dhex boodda marna waxa weeyaan meesha waxaa ku badnaaday shubhooyinka bidacda quraafada waxa weeyaan dalaalaadka inxiraafkaa ku batay waxna kama qaban kartid oo inta dacwo la dhex gasho kama bedeli kartid markaasoo kale inaad iskaga tagto ood duurka ka gasho ood meelad ilaahay ku caabudo taqaano ayaa la rabaa marka waa laba shay mar oo waxa weeye fitanta muslimiinta isdilaya wey marna muslimiinta isdili maayaane shubhaad iyo waxa weeyaan bidac iyo inxiraafaad aad isleedahay diintaada meeshan ku badbaadi mayda meesha ka socda waxna aadan ka qaban karin haddaad wax ka qaban karto ka tegi maydid shaqadii yaa kuu taalla waajibka aheed markaas marka labadaas goorba waxa fiican qofku inta ka dhexbaxa dadka oo baadiyaha arinta gato duurka iska dego inuu waxa weeyaan arigaas meesha ku dhaqdo ilaahayna ku caabudo laakiin waa sharti qofkaas inuu yaqaan wuxuu alle ku caabudo adoo jaahil hadda duurka duurka gasho jaahil hadda xad ku hayda meesha adoo jaahil hadda duurka gasho cilmigiina ka fogaato waxa weeyaan waa khasaara taas laakiin cilmi hadda la ku caabudo haddaad taqaan duurka inaad la gasho buur korkeed iskala degto intii shartaanu ka suulayda amaad ilaahay kala kulmaydo dadkana shartooda aadan nasiib ku yeelan marka labadaas weeye baabun haadaakanu baabun waa baab fi istixbaabi alcuslati fogaanshada sunnaynta la sunnaeyuu baab yahay cinda fasaadi zamaani wakhtigu markuu fasahaado aw ilkhawfi ama marka aad uu ka cabsado qofku min fitnatin fitno fitnadaasuu fi diini diinti dhexdeeda ahaatay iyo waa baabun haadaakanu baab waa baab fi istixbaabi alcuslati fogaanshada sunnaynta la sunnaeyuu baab yahay cinda fasaadi zamaani wakhtigu markuu fasahaado aw ilkhawfi ama marka uu ka cabsado qofku min fitnatin fitno fitnadaasuu fi diini diinta dhexdeeda ahaatay iyo waa wuquucin ku dhicitaan markuu ka cabsado fii xaraamin xaaraan uu ku dhaco iyo wa shubahaatin shubhooyin inuu ku dhaco iyo wa naxwiha wixii la mid ah qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe fafiruu war carara ilallaahi ilaahay xaggiisa u carara oo ka carara fitanta iyo dalaalka ka carara innii aniga nadiirun dige ayaan ahay digahaasoo mubiinun bayinu nadaarati digiddiisu ay cad tahay lakum idinkaan idin digaa minhu min cadaabillahi cadaabka allaan idinkaga digaa fafiruu war carara ilaahay ilallaah ilaahay xaggiisa u cararo alla ku xirnaada innii aniga nadiirun dige ayaan ahay digahaasoo mubiinun bayinu nadaarati digiddiisu ay cad tahay lakum idinkaan idin digaa minhu min cadaabillahi cadaabka allaan idinkaga digaa وعن سعد بن ابي وقاص وحلوره رضي الله عنه قال سعد بن ابي وقاص وحيري سمعت رسول الله رسولك الله ايان مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه ان الله الله يحب واجعله العبد اضنك اضنك التقي الله كبقى اضنك التقيغا اي دورسن اضنك القنيه اي ددك كدقون ددك توغين اضنك الخفيه قرصون اي ان ددك دخيوده مشهورك كو اهين رواه مسلم وريه waxa weeyaan ilaahay wuxuu jecel yahay qofka taqiga dhowrsan ee iska ilaaliya muxaramaadka waajibaadka ilaahayna xifdiya ilaahay wuxuu jecel yahay adoonka qaniga ah adoonka waxaysta loolama jeedo qaniga waa qina nafsi qofka naftiisu qanaacada haysato dadka u gacan taagay labo adoonka alkhafiya qarsoon oo aan mashhuurka ahayn oon dadka horboodayno waxa weeye cibaadada ilaahay ku mashquulsan yahay waxa weeye cibaadada al u go'ay ilaahay waa jecel yahay rawaahu muslim wariyay المراد قال نووي وحو يري المراد وجيدده بالغنى قنيمده لولا جيدا غنى النفس ونفط قنيمده نفتي ساقنا عليه ها كما سبق سيده لو صور مره في الحديث الصحيح وعن ابي سعيد الخدري وعلى رضي الله عنه قال ابي سعيد وهو يري قال رجل من يري اي الناس ضدك كيبا افضل وفضل بدن يا رسول الله رسولك الهي qaala wuxuu yidhi rasuulku mu'minuun mu'mina ugu fadli badan mu'minkaasoo yujaahidu jihaadaya binafsihi nafsadiisa ku jihaadaya wa maalihi maalkiisa ku jihaadaya fii sabiililahi jidka allena kula jihaadaya mu'minka firiya jihaadka marka la sheego in badan nafta la hormariya marmarin badan maalka la hormariya marna nafta ma badna inta nafta la hormariya xadiidkaana ka mid ah iyadoo nafta la hormariyey laakiin sida ugu badan maalka la hormariya maxay tahay xikmadda ku jirta xikmadda ku jirta farqiga u dhaxeeya waa inaad fahantaa mujaahidiinta iyo mooryaantii adarki jirto meelaha isfaarada dhiga jirtay mooryaanta waa taqaaneen mooryaanku wuxuu samaynaa hadduu xoogaa horjooga yahay labaatan kohel ama soddon soddonkaas waxay meelaha ka bilaqaystaanna waxbuu ku leeya qidmu ku leeya qabqablaha weynna mushaafican uga qaataan biilkoodii keen saastoodii keen xoogaagoodii keen xoogaa fiican uga hela intaas hadduu isku dubarrito bis weeye waxa weeye meeluu saaran yahay meeluu saaran dura afaru iska guursan karaa meel waa saaran yahay kama qasna wax kasta oo qorshaa oo yimaada oo is yidhaahdo waxay ka hor imaanaydaa gunnadaadaana ay qasaydaana waa ka hor imaanaya cagtu marina ma yeelaayu le geshiya gow kamale hayna gunnadiisaa ku baabici waa ku nool yahay maalintii dagaal dhacana xoogaa fiican uba jabjabtaaba xoogaa rasaasuu xadaha ahaato xoogaa biilu bariisuu xado xoogaa lacaguu xado mar hadduu ninku haysto soddon askari ama konton biswey meeluu saaran yahay cid dambe shaxaad kama rabo isagaaba meel fiican saaran marka waa meel danaysi ah wax kastoo qorshaha yimaada dowladnimuusan ku bedelay dan kaluusan rabin wuxuu aaminsan yaha nolol kaleba inaysan jirin kaas marka waa dhankii mooryaanta dhaqalkoodu taasu ah ninkan mujaahidkaa naftiisa markuu keeno maalkiina uu keeno maahan maal soo doora la dhihi maa adaa horta maal maalkii aduu ka dhihi maalkii isagaa bixina jeebkiisi wey qorigiisi isagaa gadan rasaasiisi isagaa gadan biilkii isagaa iskaynin qofka nuucaasa uma badna inuu wax kale ula jeedo ilaa ilahay dartiis maahan wax kastoo ilaahay diinkiisu ku kor noqonayana waa uu hogaansani hayl awal baa isaga dantiisu ilahay diinkiisu kor noqday wax kaloo danhu ilaashado oo uu isbaaraysan maba jiraan maba jiraan maba jiraan laakiin hadday noqoto mujaahidiinta haddii la yidhaahdo qof walbaaba asagaaba wax la siin oo qof naf iyo maal bixina aan la arag inta danta adduun u imaanaydoo meesha wax ka raadayda iyo inta diin ka raadayda waxaa badnaanay inta danta adduun raadayda taasuna waxay keenaydaa wax kasta oo asaga u arko gunooyinkiisa inay kor imaanaan inuu baabasho oo cagka maga oo usan yeelin oo dariiqii kale ay u ekaadaan taasaa imaanayda lidaa sidaas daraaddeeda qofka mujaahidka ah waxa wanaaggiisa aakhiradiisa ugu qiimaha badan jihaadkana badbaadiya midhihiisa waxay tahay inuu naftiisa iyo maalkiisa isku daro oo uusan gunno ka raadin taas weeyaan sidaas marka waxay saxaabadana waad ogsoontihiin sidaasay ahaayeen boqolkii saga inta ugu badan nin walbaaba naf iyo maalu keeni qaar ka mida markay naftooda diyaariyaan ay leeyihin intaana waa dheeraade fuqarada aan diyaargaroobi karin ha lagu diyaariyo way jireen markaa shakhsiyaad la kabaa laakiin shakhsiyaaday ahaayeen kooban ee sida caamka ah sida caamka ah maxay ahaayeen nin walbaaba asagaa naftiisa iyo maalkiisa soo diyaariya isagaa keeni taasuna waa midda keentay in waxa weeyaan ilaahay diintiisa ay u baraxtiraan ikhlaas oo ay waxa weyn ilaahayna nusradiisiiyo cayaana uu tuso oo waxa weeye maxaa yaele waa dadaan dan kaleba lahayn dan kale waa dadaan lahayn eele diintan alle koryeelidiisa taasna meel alla meeshay la gashay ugu hogaansayin ilaa dan kale ilaashadaan ma jirto waardaystaan marka waa shay qaali ah qofka mujaahidka inuu naftiisa iyo maalkiisa isku daro saasay u qaali u tahay balaayadaasuna ka badbaada markaasaa waxaa ismarna isku ekaaneen waxa weyn mooryaan iyo mujaahid nabiga marka wuxuu yidhi waxaa dadka ugu fadli badan mu'minun muuminkaasoo yujaahidu ku jihaadaya binafsi nafsadiisa iyo wa maalihi maalkiisa fii sabiillah jidka alle kula jihaadaya qaala wuxuu yidhi ee waxaa dhahaya raawigii rajulkiyaa leh qaala rajulkii wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga mujaahidkaas naftiisa iyo maalkiisa wata yaa ku xiga qaala nabigu wuxuu yidhi uma rajulun ninaa ku xiga muctasilun fogaaday oo dadkii ka fogaaday ninkaasoo fii shicbin gol ku sugan qof aa loola jeedaa meel gol ah waxa weyn laba buurood dhexdoodaa la ydhaha shicbiga wadooyin waxa weyn togaga mara togaga mara ayaa la ydhaha shicbi labada buurood dhexdooda fii shicbin gol ayuu ku sugan yahay ama faraq faraqaasoo min ashicaabi faraqyada ka mid ah yacbudu rabbahu rabbigiisu halkaas ku caabudi wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa yattaqi allaaha alluu uga baqaa wayadacu naasa dadkana waa kaa tagaan min shari dhibkiisa dadkana wax shartiisa saas uga badbaadaan buur dhexdeed qof degan goormuu qof xamanba dadba is arki maayaan maantoodha waxaa dhacdaa hal qof inaysan is arag qof xamama qof caayima qof dilima qof dakrima halkaasu iska deganya qofkaasaa ku xiga qofka labaad waa qofkaas muttafaqun calayh وعنه عن أبي سعيد وحلو رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك اللي وحيد صلى الله عليه وسلم يوشك وحسود دقدقة أن يكون إنه النقض خير مال المسلمين قفك مسلم كان مالكي سكنه قير بضان غنم أرد أرقاسو يطبعه كل راعيه بها أرقا شعف الجبال بورها كركود وحال قاري دون آخر زمانك in waxa weeyaan qofka muslimkaa maalkiisa kan ugu qayr badan uu yahay inuu haysto ari uu buuraha korkooda ku ilaashado waxa weyn waa xalaashiisii isaga biliqa sooma gelin tuuga sooma gelin xatooya sooma gelin waa dhididkiisii buurtu ku gor ilaashan geedku u daaqan caanihiisana waa cabin hilibkiisana waa cun qof xamama qof caayima qof dilima qof biliqayma qof eryima qof argagixima muslima marka waktigaas ayaa soo dhow uu yidhi nabiga sal waktigiisii uu leeyay waa soo dhowyey yuushiku waxaa soo degdegayoo soo dhow an yakuuna inuu noqdo khayra maalilmuslimi qofka muslimka maalkiisa kan u khayr badan hanamun ari arigaoo yatbacu uu ku raaca biha ariga shacafa aljibaali buuraha korkooda iyo waa mawqica alqatri roobka makaanidiisa meeshii roob ka da'aba uu roob raaciyo meel alla meeshii roob ka da'aba roobkaasuu raacina uu geyna kaas inuu noqdo yafiru wuxuu la cararaa bidiinihi diinkiisa muxuu kala cararin min alfitani fidnooyinkuu kala cararin yafiru wuxuu la cararaa bidiinihi diinkiisa min alfitani fitantuu kala cararin rawaahu lbukhaariya wariyey wahacafa aljibaal shacafa aljibaal aclahaa waa buraha meesha ugu korayda وعن ابي هريره وعلي رضي الله عنه عن النبي النبي كوري صلى الله عليه وسلم قال النبي وحو يري ما بعث الله الله صوم صارين نبي النبي نبي حتى كور الله صوم صارين الا هدوب سو صارو راع الغنم اري الالي نبي الله سو ديري ما جيرو الا اري والالي waxay raadaan culmadu xikmada ku jirta maxay waxay tahay xikmada ku jirta ay raadaan ariga xoolaha saddexdaa oo la dhaqdaa asaga u tabariyo ariga geela iyo loodaba ka tabariyay asagaana waxa weeyaan u dhib badan lo-da waxa dhacda inay israacdo ariga laakiin rina halkaasay aadeen rina halkaas laxna halkaas qofkii marka wuxuu baahan yahay inuu ku dhibtoodo isku celiyo geela asaga waxaaba dhacda inta saaka lasii daayo in galabta la doono oo la soo rogo hasha duqdaana haddii loo hor wado inta kale inay raacdo ari haddaad ri ka wado ama lax ka wado inta kale raaci ma iska tegi ma ku soo raacay marka asaga hadaad wax yar ku dhifatana waa dhimeen oo hadii dabaal inta la raaciyo uu inta xanaaqo jug wax ku sii meesha ku dhimeen nabi marka maxaa la rabaa inuu dad tarbiyeeyo dadkii marka waa nuucaas qof qalafsan qof afxun qof madax adag qof dadkaas waxaa la rabaa qof marka sida arigaas qof ku tababartay oo u dhimqiya oo jug wax aysan qaadi karin aan ku xambaarin oo aan dirin oo aan ka harsan oon ka hooyan oo waxa weyn u sabra oo dulqaadka bartay inuu yahay marka hayla dadkiya noocaas qof halkaas isku dabeecad maahan ummadii sida arigaas mid xaggaas u socda midna xaggaas midna xaggaas kulligoodna hal dariiqa la rabaa in lagu soo rido ila dariiqi waa hal jannadi waa hal dariiq marka dadki waxa la rabaa waa kala dabeecad mid waxa had kula hadlay waxa la yaabto wax qof sabri kara oo dulqaad bartay ayaa la rabaa oo sabar badan dabeecadaha kala duwan akhlaaqda dhibka badan midda qallafsan waxa weeyaan qofku wuxuu san qaadi karin ka ilaaliyo qof marka waa lagu soo tababaraa yidhahdaan culummadu ma bacaa allaahu alla sooma dirin oo sooma saarin nebiya nabi ilaa raaca alqanama ari waa ilaaliye faqaala asxaabuhu nabiga asxaabtiisiiyo waxay yidhaahdeen wa anta adigana naari miyaad ilaaliday wa anta adigana qaala nabi wuxuu uhi nacam haa kuntu waxaan ahaa arcaaha ariga inaan ilaaliyo calaa qaraatiida shilimaadan ku ilaali jiray liahli maka reer makan shilimaad buu ilaali jiray cag yaraan buu ku qaada jiray marka fiiri qofku inuu shaqaystaa ceeb ma aha ari ilaali geel ilaali qoryo soo guro xalaal wey waxa weeyaan xalaal waxaa ceeb ah qofku inuu tuugsado shaxaato haddaan dadkii alla u banneeyey uusan ahayn oo aan soo sheegno saddexda ahaa رواه البخاري وريه وعنه ابو هريره وحل وريه عن رسول الله كوري وعنه ابو هريره وحل وريه رضي الله عنه عن رسول الله رسول الله كوري صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيري من خير معاش الناس بدك نلشوده كان ugu qayr badan waxa kamid ah min khayr mintu wa tabcidiya min khayr maash الناس dadka noloshooda kan ugu qayr badan waxa kamid ah rajulun qaf rajulun nin ninkaas oo mumsikun haysta inaana farasi faraskiisa hogaankiisa asagaa soo gatay daabadiis uu ku jihaadi lahaa wey faraskii uu ku jihaadi lahaa asagaa soo gatay hogaankuu haystaa fii sabiilillaah jihaaduuna u haystaa inuu ilaahay diinkiisa ku kor yeelo cadowga alle kula dagaalamo diinta alle sidaas uu kor yeelo ugu haystaa mumsikun rajulun nin mumsikun haysta cinaana farasii faraskiisa hogaankiisa fii sabiilillaah jihaadna u haysta yadiiru waa ku duulaa calaa matnihi dhabarkiisa kullamaa mar kastoo samica uu maqlo haycatan qayladhaan ow fascatan cabsi daana waa ku duulaa calayhi korkiisa yabtaqii xaale uu raadinayo alqatla dil awilmowta geeri madaannahu meelaha lagu malaynayo faraskiisuu haystaa isagaa gatay markaasuu mar alla markuu maqlo qayladhaan yeerta oo la yidhaahdo war halkaasaa gaalo waxa weeyaan muslim ka soo weerartay halkaasaa gaaladii xuduudday xagga ka soo gashay xaggay ka timid faraskiisuunta qaatuu la aadin faraskiisuunta qaato uu la aadin mawduu raadin wuxuu ka raadin meelaha lagu malaynayo madanaama meesha laysku dilayo oo cadow alle iyo muslim iskaga hor yimaadeen mawd waa lagu malayn halkaasu mawd ka raadin in ilaahay dartiis loo dilo asagoo diinka alle u dagaalamayo nolosha dadku ku noolaadaan kuwa ugu qayrka badan taasaa ka mida taasaa ka mid a min khayri macaashi nnaasi dadka noloshooda kuwa ugu qayr badanay ka mid tahay rajulun nin ninkoo mumsikun haysta cinaana farasihi faraskiisa hoggaankiisa fii sabiililaahi jihaadna u haysta ninkoo yadiiru ku duuraya calaa matnihi faraska dhabarkiisa kulamaa mar kastoo samica uu maqlo haycatan qayladhaan ow fascatan cabsi daana waa duulaa calayhi cala alfarasi farasku ku duuli yabtaqii xaala uu raadinayo alqatla dil awilmowta geeri madaanahu meelaha lagu malaynayuu ka raadin taas waa mid waxa ugu qayr badan waxaa kaloo ka mid ah ow rajulun qof qofkaasoo fii qunaymatin ari yar iska dhex jooga fii qunaymatin ariyarow fii ra'si shacafatin buur korkeedna ku haysta buur korkeed waxaa loola jeedaa baadiyo meel oo aan magaalo ahayn ama buur ha ahaato ama bannaan ha ahaato maxalshaadku waa meel aan magaalo ahayn fii shacafatin fii ra'si shacafatin buur korkeedna la jooga buurta aan shacafkaasoo min haadihi shacafi buuraha aan korkooda ka mid ah ow amase badni waadi waa kana fiiri ow amase badni waadin waadi calooshiis la jooga waadigaasoo min haadihi alawdiyati waadiyaalkan ka mid ah waa kana marka ninka waa inuu cibaado ku haysto ma ahan inaad duur iyo reelbaadiya inta iska noqoto duurka gasho aad cibaadada dayacdo taas qayr ma ahan ninka yuqiimu xaalo uu oogayo asalaata salaada wayu'ti xaaluu bixinayo azakaata zakada wayacbudu xaaluu caabudayo rabbahu rabbigiis xataa yatiyahu intuu uga yimaado alyaqiinu mowtka haddee qofkii hadduusan jaahil yahay si uu tukado ma yaqaan si uu sakeeyo ma yaqaan si uu alla caabudo ma yaqaan marka waa qof cilmi haysta uu allah ku caabudi karo duurka la aaday oo ummadda kala fogaaday waxa weeyaan shartooda asna shartiisa in dadku ka badbaadaan go'aansaday laysa min annaasi dadka uga mid ma ahan ilaa fii khayrin khayr ma ahan dadka markay wax samaynayaan dadku wax badanay sameeyaan maraa qabiil laysku dili maraas kursi laysku dili maraa waxa weeyaan si kale laysku biliqaysan maraa waxa weeyaan shar kale laga shaqayn wax alla waxaas dadku wadaan beriyu ka yahay uga mid ma ahan ilaa khayr markay khayr hayaanna kow ka yihi markay khayr hayaan jihaadaa lagu jiraa sharciya gaala lala dagaalami waa uga mid miskiina wax loo aruurin waa uga mid wixii khayra kow ka yihi wax alla waxa kale oo ay haystaan beriyu ka yihi uga mid ma ahan kama tirsana rawaahu muslim xadiiska wariyey qaala nawowi wuxuu yidhi raximahullah yadiiru waa duula ey macnuhu waxa weeye yusricu waa degdega wa matnuhu matnigiisa waxaa loola jeedaa dahru dhabarkiisa waalhaycatu haycada assawtu waa dhawaaqa lilxarbi dagaalka lagu dhawaaqo qayladhaanta weeye asawtu dhawaaq dhawaaqaasoo lilxarbi dagaal u sugnaaday waalfascatu cabsiduna naxwu waa la mid argagax iyo cabsi iyaduna waa la mid haycaday la midta wa madaanu shayin shayga meelaha lagu malaynaa almawaadicu waa meelaha allatii meelaha yudannu lagu malaynaa wujuudu joogitaankiisa fiiha meelahaas uu joogo wlqunaymatu qunayma bidami lhayni qaynka in la godaa la aqriyey tasqiiru lhanam arya la yareeyey waay aryaro waay wa shacafatu shacafada bifatxi shiin yaa la aqriyey iyo walcayni wahiya acla ljabal buurta meesha ugu korayda wey shacaf baabun haadaa kanu baabun waa baab fii fadli اlاkhtilaadi dheehidda fadligeedu u baab yahay binnaasi dadka la dheeho iyo wa xuduuri jumacihim jumcooyinkooda in la yimaado iyo wa jamaacaatihim jamaacaadkooda in la yimaado iyo wa mashaahidi اlkhayri kulamada khayr in la yimaado iyo wa majaalis اlcilmi fadhiyada cilmi in la yimaado iyo wa majaalisi dikri goobaha alla lagu xusaayo in la yimaado macahum maca annaasi dadka la jirkooda la yimaado iyo wa ciyaadati mariidihim kooda jiran in la soo booqado iyo wa xuduuri janaa'isihim dadkooda dhintay in la soo xaadiro iyo wa muwaasaati muxtaajihim kooda baahan maalkaaga in wax laga siiyo iyo wa irshaadi jaahilihim jaahilkooda in la hanuuniyo iyo wa qayri daalika intaas qayrkeed oo min masaalixin darahooda ka mid ah liman qofkii qadar awooda cala alamri farida bilmacruufi wanaagga la faro wanahyi reebidda can ilmunkari munkarka la reebo wa qamci nafsihi iyo naftiisa inuu ka celiyo can iliidaa'i dadka asagu inuu dhibo iyo wa sabri sabr cala aladaa dhibka la dhibay uu ku sabro imaam nawowi raximahullah ilaahay ha u naxariisto sida uu waxa weyan abwaabta iskugu xeexijinaya si cajiib badan baabkii hore markuu uga soo hadlay dadka marka fitantu jirto in laga dhex baxo wuxuu sheegin qof inuu ka dhex baxaan la rabin oo la rabo inuu dhex joogo oo aysan ahayn dadkao dhan ha ka dhex tageen waa maxay qofka hadduu saddex shay awoodo saddex shay hadduu awoodo waxa uu qayr badan inuu dadka ku dhex jiro saddexdaa shay waa maxe fidno kasta iyo sharuha jirtee waa inuu awoodo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar inuu dadka wanaagana u sheegi karo xumaantana ka reebi karo sababtoo ah kaasu hadduu tago dadku waa sii fasahaadaya xumaantana inuu ka reebi karo wanaaggana amri karo waa shardi hadduusan awoodin awoodid la'aantu laba dhinacay ka timaadaa wixii adiga ma kala taqaanin cilmi uma lahayd arrintuna waa xumaanta taas waa ka imaan kartaa waxay kaloo ka imaan kartaa xaqiiba ma sheegi kartid fitantu waxay gaartay kii xaq sheegaba in badlaleey labadaas dhibaato hadday jirto waa iska tegi labadaas dhibaato hadday jirto waa iska tegi laakiin xaqii hadduu sheegi karo qofkii oo wanaaggii amri karo xumaantiina reebi karo waa hal shardi koow ta labaad naftiisana uu ka celi karo fitanta inuu dhex boodo oo asagii uusan ka mid noqoyn dadka dadka cadaabaya oo dadka dhibaya oo uu dhibkiisa dadka ka celi karo oo naftiisa uu ka adagya inuu dadka ka celiyo dhibkiisa waa labo oo adinkiisa afkiisa laga badbaadaya shardiga saddexaad asaga waa la dhiba ilaa meeshii fitna ka jirteen inuu ku sabri karo ousan argagaxin inuu ku sabri karo dhibkaas saddexdaa shardi haddii la helo inuu meel cidlaaho baadiyo dego waxaa ka qayr badan dadka inuu la joogo jumcada la tukado jamaacada la tukado kulammada qayrka ka qayb galo goobaha cilmiga yimaado goobaha alla lagu xusaa yimaado mariidka soo booqdo janaasada raaco kan baahan maalkiisa wax ka siiyo jaahilkana uu waxbaro taasaa ka fiican intuu duurka geli lah marka masaladii waa kala caddaatay qofka la leeyahay duurka aad iyo qofka kale waa kala baxeen marka waa kala baxeen qofkii saddexdan awooda waxaa la rabaa inuu dadka ku dhex jiro qofkii saddexdan aan awoodin oo waa maxay waxa weeyaan alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ma awoodo sababtuu ku awoodi waynaa waa laba shay maba yaqaan masaa'ilka waana adkaadeen dhibaatadu waa adag tahay maba yaqaan cilmigii kaas duurkiisa u khayr badan tan labaad waa yaqaana laakiin ma sheegi karo oo diinkiiba lama sheegi karaba haddaad diinkiiba sheegto asagiiaba dembi oo kotorbaan waa dhibaato kale markaas hadday xaaladdu gaarto in diintii kotorbaan noqoto markaas haddee waa meelaad alle ku cabdi kartaad ka aadi waa waajib meeshaadaan alle ku cabdi karin inaad ka tagtaa markaa marka haddaad awoodo waa shar shardiga labaad dhibkaaga dadka inaad ka celi karto oo afkaaga iyo adinkaaga dadka aad ka ceshan karto naftaada waa taqaan haddaad ogtahay inaadan ishana kelin ood ka cabsayba balaayada inaad dhex boodo waa inaad ka cararto shardiga saddexaad waa lagu dhiba ila meesha dhiba ka jire waa inaad sabri karto saddexdaa shardi haddii la helo waxaa qayr badan inaad dadka dhex joogto saasuu yidhi marka fiiri ilaahay jannada meel waasaca ka geeyey imaam nawowi raximah ullah baabun haadaa kanu baabun waa baab fii fadli likhtilaadi ku darsashanta ama dheehidda fadligeeda binnaasi dadka la dheeho dadka in la dheeho fadliga ay leedahay iyo wa xuduuri jumacihim jumcooyinkooda in la xaadiro oo jumcooyinkooda la yimaado wa jamaacaatihim jamaacaadkooda in la xaadiro wa mashaahidi alkhayr kulammada khayrka in la xaadiro wa majaalis alcilmi goobaha cilmiga in la xaadiro wa majaalis adikri goobaha alla lagu xusaya la xaadiro macahum dadka la jirkooda wa ciyaadati mariidihim kooda jiran lasoo booqdo wa xuduuri janaa'isihim janaasooyinkooda wa muwaasaati muxtaajihim kooda baahan maalkaaga wax laga siiyo wa irshaadi jaahilihim jaahilkooda la hanuuniyo masalada kay ka qarsoonta loo caddeeyo iyo wa qayri daalika intaas qayrkeed oo min masaalixihim dadka muslimiinta masaalixdooda ka mid ah fadliga ay leedahay yay u fadli u leedahay marka liman qof ayay u fadli badan tahay liman qof ayay u fadli badan tahay qadara awooda cala alamri farid bilmacruufi wanaagga dadka la faro wanahyi reebid canilmunkari xumaanta dadka laga reebo wa qamci nafsihi iyo naftadiisa inuu ka celiyo caniliidaa'i dhibka iyo wa sabrin inuu ku sabro cala aladaa dhibka asaga la dhibayo iclam ogow uu yidhi allaha ka ogeysiiye iclam ogow uu ku yidhi imaam nawowi raximahullah allaha ku ogeysiiye ana alikhtilaada dheehidda binnaasi dadka la dheeho dadka lagu dhex jiro cala alwajhi qaabkiina loogu dhex jiro alladii qaabkii dakartu aan soo sheegay qaabkii hadda cuwaankan aan ku soo sheegay huwa almukhtaaru waa midka la doortay kaasa fiican in laga cararo alladii kii weeye kaasu kaana uu ku sugnaa calayhi korkiisa rasuululahi rasuulka alle sal allahu caleh wasalam iyo wasaa'iru lambiyaa'i nabiyaalka dhammaantood nabiyaalkoo dhan qaabkaasay noloshooda heen ta ka dhex cararaan duurka ma degi jirin nabigaana yidhi duurka hala dego dadka gobolka fiiri duurka hala dego nabi maxamedaa amray laakiin inaysan laba masale kala tahay waa inaad kala fahamtaan nabiguna duurka kama degina dadku ku dhex dhibtoo ayadoo la tuuriyaynayo dhiiggu ka daadanayo ayuu dadka ku dhex jiray marka waa inaad kala garato ka laleeyaho nabigu leeyaho duurka inuu degaa u qayr badan iyo ka laleeyaho dadka inuu ku dhex jira u qayr badan waa inaysan iska kaa darnin ood baabkii ku soo kala fahamto iclam ogow allaha ku ogaysiiye anna alikhtilaada dheehidda binnaasi dadka la dheeho cala alweji qaabkiina loo dheeho alladii qaabkii dakartuu aan soo sheegay huwa almukhtaaru waa midka la doortay alladii kii weeye dariiqaasu kaana uu ahaa calayhi korkiisa rasuululahi rasuulka alla sal allahu caleh wasalam iyo wasaa'iru alambiyaai nabiyaalka dhammaantood salawaatullaahi ilaahay ammaanyaalkiisa iyo wasalaamu nabadgelyadiisu calayhim cala alambiyaai nabiyaalka korkooda ha ahaatee wakadalika sidaasoo kale ay ahaayeen alkhulafaa'u khulafadii alraashiduuna ee hanuunsanaa min bacdi iyo waman bacdahum dadkii ka dambeeyey oo min asaxaabati saxaabada ahaa wataabiciina taabiciinta sidaasay ahayn dadkay ku dhex jireen wayna jireen saxaabada gobol duurka ka dhex degayna waa jireen laakiin ma badnayn way jireen way jireen iyo waman dadkii bacdan ka dambeeyana saasay ahaayeen oo min culamaa'i lmuslimiina muslimiinta culimmadooda ah dadkii culimmada muslimiinta ahayoo ka dambeeyana sidaasay ahaayeen iyo wa akhyaarihim dadka kuwii ugu qaybka badnaa wa huwa madhabkaasu madhabu akari taabiciin taabiciinta badankooda madhabkoodii weeye qaar taabiciinta ka mida duurkay ka galeen dadka waa ka carareen fitnay ka cabsadeen badankoodu laakiin waa ku dhex jireen waa ku sabreen wahuwa madhabu akari taabiciin taabiciinta badankooda madhabkoodii weeye iyo waman dadkii bacdan ka dambeeyey wa bihi madhabkaasu qaala shaaficiyu imaam shaafici yidhi ha lagu dhex jiro ha lagu sabro wa bihi madhabkaas ayuu qaala shaaficiyu shaafici yidhi wa axmed ibn xamed sidaasuu yidhi wa akaru lfuqahaa iyo fuqahada badankooda radia allaahu canhum allaha raadi ka noqdo ajmaciina dhammaantood allah raadi ka noqdo ajmaciina dhammaantood qaal allahu ilahi wuxuu idhi tacaala allah sarreeye wa tacaawanuu isku gacan siiya cala albiri wanaagga samayntiisa iyo wa taqwaa xumaanta iska ilaalinteeda isku gacan siiya marka qofkii hadduu magaaladii ka tago dadka ka dhex baxo dad uu wanaag ku gacan siiyaba arki maa duurkuu iska jooga dad xumaan suulinteeduu ku gacan siiyana arki maa marka qofkii shuruuddii la soo sheegayle waa inuu dadka ku dhex jiraa watacaawanuu isku gacan siiya oo iskugu kaalmeeya cala albiri wanaagga samayntiisa iyo wa taqwa xumaanta iska ilaalinteeda wal aayaatu aayadaha fii macnaa maa shay macnihiisa ku soo arooray dakartuu aan sheegay kaiiratun waa farabadanta macluumatun waa la yaqaan baabun haadaakanu baabun waa baab fi tawaaduci hoos iskudhigidduu u baab yahay wa khafdi ljanaaxi garabka raaricintiisu u baab yahay lilmuminiina muminiinta garabka loo raariciyo baabkan wuxuu ka hadlin qofka inuusan kibirka iska ilaaliyo qofku wax kasta ahaado ha ahaado waxa weyan madax ha ahaado culummo ha ahaado waxa weyan oday ha ahaado gabar qiimale ha ahaado qofku wux raba ha ahaado ilaahi weynaa ee ku qiimeeyey dartiisa dadka waa ina ugu tawaaducdaa midka maalka leh midka madaxnimada leh midka cilmiga leh midka caqliga leh caaqilka weyn ummadda waxa weyan qof walba waxaa la rabaa ilaahay haddaad caqli leedaha isagaa ku siiyey waa nicma haddaad maal leedaha isagaa ku siiyey cilmi haddaad leedaha isagaa ku siiyey haddaad kursi hayda isagaa kuu dhiibay kulligood ilahay inaad ugu tawaaducdo dartiisa oo dadka iskala weynaan oo dadka waxa weeyaan waxaad u qaban karto waxa wey aad u dhimrido aad ogaato inaad ka mid tahayoo addoon daciif oo dadkaas ka mida masaakiinta inaad tahay eedan wax kale ahayn inaad is ogaato baabun haadaakanu baabun waa baab fi tawaaduci hoos iskudhigidduu baab yahay wa khafdi ljanaaxi iyo garabka raaricintiisa yaa loo tawaaducin hoos la iskugu dhigin lilmuminiina waa muminiintae gaalada maaha muminiinta qaal allaahu alla wuxuu idhi tacaala alla waa sarreeyaahe wakfid u raarici janaaxaka garabkaada lilmu'miniina dadka mu'miniinta garabkaada u raarici macnaheeda u tawaaduc wey oo ha iskala weynaan muminiinta u tawaaduc wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno man yartadda qofkii ka laabta minkum idinka xaalu idinka mid yahay can diini diintiisa qofkii diintiisa asagu ka laabta oo ka taga fa sawfa mar dambe ye'ti laahu alla wuxuu la imaanaa biqowmin qoom qoomkaasoo yuxibuhum alla jecel yahay allah jecel waa waxa la raadinao muuminku raadiyo wa yuxibuunahu ayaguna waa jecel yihiin qoomka sifaadoodiiyuu maxalushaahidkii ka sheegay wuxuu yidhi qoomka sifaaddoodu waxa weeye adillatin waa kuwa u jilicsan cala almu'miniina mu'miniinta acizatin waa kuwa ku ad adag cala alkaafiriina gaalada sifaadda koowaad oo lagu sheegayba waa midaas ka halkaas ka joog allah subxaana wa tacala aclam sala allah wslam wbaarak cala nabiyina moxamed